culummada ismaamulka mandheera ayaa baaqnabadeed ka soo saaray xiisadda amni darro ee muddooyinkii ugu dambeeyey ka taagneed deegaanada waqooyiga ismaamulka mandheera culummada waxa ay baaqaan u direen odayaasha iyo waxgaradka beelaha deggan degmada raamo iyo mas-uuliyiinta dowladda waxa ayna ku baaqeen culummada in la dejiyo xiisadda xalna laga gaaro tabashooyinka jira iyagoo xusay in dhulka uu yahay mid ku filan bulshada oo dhan baaqaan waxaan u diraynaa akhyaarta iyo ahlulkhayrka iyo odayaasha iyo culummada inta samadoon oo dhan ba ayaan baaqaan ayaan u diraynaa oo county mandhera warna miyahow intay gooray gooro tahay aan daalimiintaas ka qabanna nabigaana wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama daalibka gacantiisa qabta oo xaqa ku soo celiya haddaad seeli waysa maarta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa waaye ciqaabtiisa idinku dhacaysa ciqaabta ilahi bay imaadayso marka waxaan rabnaa in daalimka markaa daalimiinta inay gacanta la qabta oo hal meel aan ka istaagna oo daalimka aan la qarinin oo daalimka aan garab la siinin daalimka haddaa garab la siiya ciqaab adduunya ciqaab aakhira imaadaysa dulmigaasna asaga kuma koobnaanaysa wattaquuhu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa ilahi baa qur-aanka ku sheegay fidno aan ku ekaanayn dadka la imaada keliix aan ku ekaanayn oo meel kasta gaaraysa iska ilaaliya oo ka hortaga oo maarata iska difaaca iyo ilaahay noo dardaarmay ninkii daalim garab siiyina asagana dembiga waa la qaybsanaa walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar saasuu ilahay qur-aanka noogu sheegay ninkii daalim garab siiya asagana waxaa waaye ilahay wuxuu ugu gooday naaroo ilahay ugu gooday marka akhyaarta waxaan ugu baaqaynaa namiyo aan fadhiga ka kacna fadhi ma jira garabka aan isqabsanna daalimiinta aan ka hor tagna ummadeenna aan maarata waxaa waaye nabaddii aan ku soo celinna habeenii maalin aan nabadda aan ka shaqayna u istaagna intaasna waxaan u diraya odayaasha aan u diraa waxaa kaloo maarata ayagana aan baaq u dirayaa dowladda hadday tahay dowladda dhexa iyo dowladda countiga hadday tahayba in waxaa waaye amniga dowladda mas-uulka ah dowladdu waa inay amniga soo celisaa waa inay maarata waxaa waaye daalimka ay ka hor tagtaa waa inay daalimiinta ay soo qabataa waa inay maarata muslimiinta ama maarata waxaa waaye muwaadiniinta ammaankooda waa inay xifdisa waajib saaran waaye meesha laisku haysto oo laisku laynayna waa inay si degdeg xal loo gaaro si degdege waxaa waye muddo intaasoo bilooday socotaa oo laleeyahay xal baa laga gaaraa waxaas wax soconaya ma ahan dhiigga inay sii socdo rabshan ay sii socotana waxaa waaye arrin munaasab maaha arrin aan doonaynina ma ahan marka waxaan guud ahaan soo jeedinaynaa baaq oo culimmada reer mandheer oo dhan ay muxuu ah ay ka tashteen oo ay ka hadalleen in baaq loo jeediyo dadka walaalaha deggan raamo iyo baambo iyo inta kale oo la mid ahoo deriska ahoo muxuu ah mandheera north oo degan iyo inta kale oo degan maxaa la yidhaha lafe iyo dhulkan degan iyo mandheera guud ahaan degan in walaalnimadii iyo islaamnimadii iyo derisnimadii iyo wada noolashihii iyo wada jirkii la ilaaliyo wixii dhacayna in lana saamaynin dowlad ayaa waddanka ay leedahay dowladdii ayaa muxuu ahaa aan ka war sugno ilaa dowladdaasi maxaa la yidhaahdaa ee ay war naga siinayso yaanan tallaabe iyo waxba la samaynin marka waxaan leenahay si guud ahaan walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala aan ka cabsanno qof muslina la dilo dhiiggiis la daadiyo inuu xaaraan yahay lagu naar mutaysinahay qofka jaahilsan ma jiro war cadaabkii looga taragelay gaalada looga taragelay adoo ashhadu an laa ilaaha ila allaahu leh ha gelin ilaahay wuxuu leeyahay wattaquu naara alatii uciddat lilkaafiriin war iska ilaaliya naarta gaalada looga taragelay adoo ashaadanaysa inaad gasho iska ilaali qof ban'aadan adiga khayradii sababteeda ama qabiil sababtiisa haddaad naar u gasho ka warram camalkaadaa samaynaysa oo baabba'o niman yahow caqliga ha shaqeeyo dhulkan ilaahay waana deeqaya khayraadkan ilaahayna siiye waana deeqaya cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera